SBS Radio
runtii sideed tobankii may waxay ahayd maalin taariikhiya oo maalin sharcigii hore oo labada kun iyo sideedii ay golaha wakiilada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay meel mariyeen sharcigaas wax badan ayaa ku xirnaa oo sidii aada la socotaanba toddobadii bishii febraayo labada kun iyo sagaaliyo tobanka magaalada london waxaan kusoo bandhignay ilaa shan iyo toban xirmooyin oo aan caalamka usoo bandhignay kuwaas oo lagu toonsan yahay in ka badan soddon bilyan oo fuusto oo shidaala oo la hubo feedbackii ama maaragta jawaabtii aan ka helnay ilaa dhowr iyo labaatanka milyan caalamka ugu waaweyn waxay ahayd bacdamaa bacdamaa soomaaliya la hubo baddeeda inuu shidaal badan ceegaago bacdamaa contractigii aan soo bandhignay uu noqday contractiga ugu qiimaha badan ama ugu sahlan oo dhanka dowladda iyo dhanka dalka iyo dhanka shirkadaha caalamkaba anfacaya inay laga maarmaan tahay in sharcigii la meel mariyo si contracga la galo uu noqdo contract waxa loo yaqaano binding ah ama ama maaragta aan laga bixi karin taasaa marka waxay sababtay inaan dib u noqonno oo aan fiirino in sharcigii la mariyo bacdamaa sharcigii hadda la mariyey faceka hadda xiga waxay tahay in aan dib u soo noolayno ama aan dib waktiyadii loogu talagalay sida shirarkii aan qorsheynaynay bandhigii aan qorsheynaynay iyo wadahadalkii aan la gelaynay shirkadihii hore oo horey maaragta dalka concessionska ugu lahaa si ay ugu bedelaan concessionskooda sida sharciga cusub uu qabo waxa loo yaqaano p s a ama khayraad wadaag maaragta in aan in aan u gudubno wadahadalka kadibna aan rajaynayno in aan bilowno inaan contractiyo aan saxiixno kuwaas oo noqon doono kuwo maaragta hufan oo ummadda oo dhan ay ka warqabto golaha wasiirada maro golaha shacabka uu ka warqabo maamul goboleedka ay ka warqabaan ummadda soomaaliyeedna loo soo bandhigo halkaasoo ay ka bilaaban doonto waxa loo yaqaano maaragta bilowga industriga saliidda ee dalka soomaaliya waxaan la soconnaa in soomaaliya shidaal badan uu ku jiro sida hay-addan amaba shirkaddan hadda sahamisay ee aad ku soo bandhigteen london meelihii ay soo sahamisay iyo shidaalka ee dhulkaasi uu daadsan yahay dabcan shan iyo tobanka blog aad sheegtay oo hadda miiskeediin saaran dhul intee la-eg buu ku fadhiyaa marka haddii aad sawir ka siiso dhegeystayaasha
shan iyo tobanka blog calaa blog waa shan kun oo kilomitr oo squara marka aad buu u weynyaa waa garan kartaa marka isku darka waa boqol iyo konton kun oo kilomitr oo square ah waa laga bilaabo duleedka hobyo ama galmudug ilaa jubbaland qiyaastii saddex saddex ilaa labo sida maaragta maamul goboleed ahaan ay u qaybsan tahay marka waa dhul aad u weyn laakiin waa dhul fog oo waxaan ka hadlaynaa toddobaatan nautic miles waxa loo yaqaano ama ilaa qiyaastii boqol iyo hayaa kilomitr oo bad ah inta dhulka u jirto marka waa bologyo fog fog laakiin la filayo ama aan hubinay hadda in macluumaadkii aanala soo bandhigay baaritaan dheer kadib in shidaal aada u fara badan aada u fara badan weliba cadad nooca shidaalka qualitigiisu sarreeya in meeshaas ay ku jiraan
waayahay dhul waxaa jira lagu murunsan yahay oo dacwadiisuna ay maxkamadda caalamiga heeg ay taallo dhulkan marka aad sheegtay soodintaasi ma ku jiraa oo murunka uu kala dhexeeya soomaaliya iyo kenya
maya maya kuma jiro waayo dhulkaas markii horeba shirkaddan spectrum la yidhaahdo oo noo samaysay sahminta umaysan haysan waxa la yidhaha jurisdiction ama amar umaysan haysan bacdamaa mar haddii meel muran la geliyo caadiyan sharciga caalamku wuxuu qabaa inaan waxba baaritaan laga sameyn marka wax baaritaana oo laga sameeyey iyo wax macluumaada oo dhanka soomaaliya aan ka hayno midnaba ma jiraan marka dhankaas dhanka lagu murusayay maahan wax badan oo ilaa dhowr iyo soddon nautic mile ka badan ayaan u jirnaa xadka xataa lagu muransan yahay ama xadka la sheegay in lagu muransan yahay marka maahan meel hadda haba yaraatee wax macluumaad aan ka hayno ama meel hadda hadda maaragta balokyada hadda aan soo bandhignay xataa u dhow midna maaha waa wax badan bay ka fogyihiin laakiin waxaa la sheegayaa in meeshaas lagu muransan yahay naftirkeeda horey shirkad norwegiana ay u sahmisay sheegtayna in shidaal uu ceegaago taasna ay sababtay in soomaaliya kolkii horeba heshiis lala galo ah in badda qeybahaasi kenya lagu wareejiyo hadda arrintan kenya aada bay cadibad u noqotay islamarkaa waatan xiriirkii soomaaliya kenya xataa xumaaday loona aynaynayo dhibaatadaasi dhanka badda iyo maxkamadaasi halkaasi taalla ma kuu muuqataa marka in dhulkaas lagu murunsan yahay naftirkiisu uu shidaal badan uu ku jiro
dabcan shidaalku waa wax dareero ah xuduudda aan ka hadlaynana waa xuduud maaragta biyaha korkooda ah laakiin qalafoofka salka hoose ah ama continental shelska ah waa isku xiran yahay marka haddii shidaal dhanka soomaaliya laga helay dabcan meesha lagu maransan yahay ilaa dhanka kenyana dabcan wuu ku jiraa laakiin annaga waxaanu naha waxay tahay in caadada shidaalka uu ku badan yahay waa dhankan reserveka dhankaana u wen yahay marka way u badan tahay in meesha shidaal ku jiro waxaa laisku haystaa dabcan inay tahay resourcekaas laakiin annaga waxaan kalsooni ku qabnaa kun iyo shan boqol oo kun oo kilomitro square markii aan soo bandhignay in boqol kun oo kilomitr laisku haystakeliya wax midcaha weyn annaga aysan noo sameynay soomaali ahaan soomaaliya saad la socoteedba waa xeebta ugu dheer afrika ayaan leenahay istimidka hadda aan haysanana inta laga sameeyey oo ah ilaa galmudug ilaa jubbaland keliyana haddii intaas oo boqol oo maaragta la filayo wax ka badan boqol bilyan oo foosto in laga qiyaasayo marka lagu daro gobollada maqan iyo dhulka maqan sida puntland iyo wixii kale ma ahan meel hadda soomaaliya baahi khaas ay u qabto saasay tahay haddana maaragta waa waa hubaal meesha laisku haystaa in shidaal ku jiro laakiin mar walba ummadda soomaaliya waxa rabaa inaa u caddeeyo boqolkiiba sagaashan meesha shidaalku ku jiro dhanka soomaaliya ayay u badan tahay
waayahay agaasime markay timaado qoondada maamul goboleedyada shidaal soo saaristani waa tii heshiis aad ku gasheen magaalada baydhabo kol hore dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada hadda haddii baarlamaankii uidin ansixiyey dabcan ay jireen dhaliilo ah in laga soo horjeestay in baarlamaanka uu ansixiyo arrintan oo xisbiyada mucaaradka iyo xildhibaanada qaarba ay diidan yihiin iyo maamul goboleedyada qaarba sidee marka isku waafajinaysaan qaybsiga shidaalka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada meelaha aad sheegaysidna dabcan waa galmudug iyo jubbaland
runtii maaraynta ama maamulidda wadaagga khayraadka oo ay batroolka iyo iyo macdantu ka mid tahay waxaa lagu heshiiyey baydhabo runtii heshiiskaas oo heshiis taariikhiya waxaa isla isla xil isbuucii maaragta ka horreeyey ama maalmihii ka horreeyey sideed tobankii bishii may la meelmariyey oo golaha maaragta golaha shacabka ay meelmariyeen heshiiskaas ma aragno wax hadda caqabada oo weyn oo runtii ka dhex taagan heshiiskaas heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis bindinga ama heshiis wuxuu ahaa aan laga bixi karin oo ay galeen maamul goboleedyada oo dhan qaybsiguna qaybsi ee lagu wada qancay oo maamul goboleedyadu ayagoo ay gacantooda kusoo qorteen buu ahaa wadaagga iyo maaragta maamulada intaba hadday dabcan dhaliilo jiraan waa dhaliilo laga wada hadli karo oo arrin siyaasadeed ah laakiin inta aan ka warqabno ka wasaarad ahaan dabcan wasiirkuna dhowr jeer oo hadlay wuu caddeeyey in in wax caqabada dhanka wasaaradda aysan ka imaan karin kana imaanayn bacdama heshiiskan uu yahay heshiis caam ah ummaduna faa'iido ay ku qabto gobolka ay gobol walba gobolka meeshuu maaragta gobolkee noqotaba
waay ugu dambeyn marka dabcan markii aad soo bandhigteen magaalada london sahankii la sameeyey iyo khayraadka dalka uu ku jiro hadda mar haddii aad amar u haysataan in la iibin karo waa maxay shirkiina labaad oo idiin qorshaysan halkeu ka dhici doonaa goormeed soo bandhigaysaan goorme ayaad rabtaan inay blogyadan a iibisaan manala wadaagi kartaa
marka hore waxaan rabaa inaan ummadda u sheego iibin wax la yidhaahdo ma jirto ereyga oction inta badan dadku si qaldan bay u fasirtaan laakiin oction waxaa laga wadaa in terms of maaragta marka loo fiiriyo oil industryga waa waa xaraash ma noqon karo xaraash waxa loo yaqaan waa sell auctionku waa bandhig marka lasoo bandhigo waxaa la nacaa la xaraashaa laakiin marka wax auction la geliyo ama bidding la geliyo tartan la geliyo waxaa bidceedu tahay kambaniga ugu fiican oo qiimaha ugu sarreeya ku kiraysanaya xirmo ayaa loosoo ayaa qaadanaya marka tartan baa la gelinayaa marka taas waxaan rabaa horta dadkan aan ka jaahil bixiyo u maleeya in wax la xaraashayo wax la xaraashayo ma jiraan markaan taa kasoo gudbo runtii mar haddii sharcigii la baasgareeyey saan kuu sheegay shirkadihii caalamkuna ay maaragta ay konsaanka ay qabeen ay ahaayeen in sharci la mariyo bacdamaa contractiga sii hayaan ay noqon doonto contracti binding ah waxaan bilaabaynaa bandhigii haddii ilaahay idmo waxaan filaynaa in aan dhowaan soo shaacino xilliga aan qaban doono shirka xiga oo laga yaabo ama houston ama meel kale inaan ka dhigno oo adigu xarumaha ugu waaweyn caalamka ee shirkadaha shidaalku ay isugu yimaadaan halkaasoo rabno ilaa boqol iyo xoogaa shirkadood ay isugu yimaadaan oo tartan adag loo galo in xirmooyinka loo tartamo xirmooyinkaasna waxay tartanku wuxuu noqon doona tartan furan oo weliba maaragta televised ama ama publicized ah oo ummaddu ay arki karno markii la ogaado marka shirkadda ugu fiican oo ugu maaragta termska fiican ama ama maaragta qiimaha ugu fiican si deg degana rabto inay kusoo saarto qoditaanka ku bilowdo oo capabilitygeedii iyo aqoonteedii iyo refining capabilitygeedi leh oo dhoofin karta shidaalka markii ay soo saartaan isla markiiba geyin kara dalalkooda oo sifayn karta oo sii iibin karta markii shirkad noocaasa oo awoodeedii dhaqaale aan aragno oo aan ku qancno oo golaha wasiirada la mariyo markaas ayaan rajeynanaa inaan contractiya saxiin haddii ilaa yidhahdo marka rajadeenu waxay tahay muddo kooban gudaheedu dalkan inuu noqdo dal saliid inuu ka mid noqdo dalalka saliidda soo saara si ummadda soomaaliyeed kumanaan kun iyo boqolaalo kun oo dhalinyarada soomaaliyeed oo dalka joogtana shaqooyin kaga helaan oo dalkuna uu noqdo dal sumcad leh oo industry le bacdama maanta hadda uusan lahayn dalka industry la taaban karo oo revenue usoo saarta haddii aan tusaale kaa siiyo waxaan ka hadlayna intay leegihiin waxaan ka hadlaynaa termskaan soo bandhignaa ugu fiican oo yahay bilowga waxa ugu yar in calaa block ama calaa xirmo maaragta lacag laba milyan oo dollar laga bilaabayo tartanka oo waxaa loo yaqaan signature bonusa isla markaana sidii hadda ka horba london aan kusoo bandhignay in qaybsiga uu noqon doono qiyaastii maaragta lixdan bercentii wixii ka sarreeya dowladda ama qaranka ama maaragta federal republic of somalia iyo shirkadaha kale oo qaabka loo yaqaano sliding scaleka waxaa la socda corporate social responsibility waxaa loo yaqaano waxaa la socda in muwaadin soomaaliya shaqa u qaban karo aan ajaanib uusan qaban karin waxaa ka mid ah in maaragta arrimaha bey'ada aada looga taxadaro oo maarata shirkadii contractiga la siinayo waxyaabaha lagu maaragta lagu kala soocayo in shirkaddu ay shirkad wanaagsan tahay taariikhi leh hore wax usoo qoday dhaqaale ku filan haysato si deg dega muddo lix bilood gudahooda marka contracta la sax dalka ay kusoo geli karto muwaadiniin soomaaliya ku shaqayn karto ku shaqaalaysiin karto waxaasoo dhan marka la fiiriyo waxaad moodaa marnaba inaanaan ku khasaarin haddii ilaah yidhaahdo wadaagga khayraadkana horey looga heshiiyey oo ay single treasury kusoo dhici doonto marka rajadan qabno waa rajo weyn oo haddii calaa blog intaas oo kharasha uu ka soo gelayo inta xataa uusan bilaaban qoditaanka markii qoditaanka dhammaado production bilowdana lacag aan filayno billions inay kasoo geli doonaan dalka soomaaliya aan rajaynayno wax hadda dib loo dhigahay kolley ma aragno bacdama oilkii uno laga sii bixi u noqdo wax hadda laga sii baxayo oo loo gudbaayo renewable energieska waay agaasime haddii aan ku weydiiyo dad badan ayaa waxay u haystaan arrintan inay iska fududdahay shaqadeeda haddii aad nala wadaagtid mathalan haddii aad iibiseen ama aad shirkada aad contractiga siisaan in ay qodaan shidaalka muddo intee la eg baa lagu soo saari karaa haddii aad nala wadaagto
horta marka ugu horeysa waxaa raba ummadda soomaaliya waxaan rabaa inaan u sheego dalal badan oo annagoo kale ah oo laga yaabo qaarkood reserveka haysanoo kale haystaan baa mar walba tartan lagula jiraa waa garan kartaa marka wax walba waxay u baahan yihiin promotion iyo marketing waa in la beec geeyaa oo la gadaa in dal fiicanaan nahay inaan oilka haysanno oo keliya kuma kuma filna waxaa la rabaa in aan u ekaano dad lala macaamili karo dad aan ayagu isku mashquulsanayn ee ummaddu kale la macaamili karto intaa markaan kasoo tago haddii maanta aan ognahay oo la caddeeyey in waddankii shidaal uu leeyahay khaasatan dhanka badda ah waxay qaadan kartaa muddo ugu yaraan afar sano ugu badnaan labiyo toban sano inta wadanka uu gaari karo waxa loo yaqaano producing state ama marxalad aan ku dhoofino oil kadib markii teknolojiyo badan oo casri la helay oo shirkado badan kala hadalnay waxaa suuragala haddii la dedejiyo in muddo kooban gudaheedu uu lix bilood saan kuu sheegay markii shirkadda wadanka kusoo degto sanad gudahooda inay bilowdo inay seismic wax loo yaqaan ama raajo mar labaad samayso oo nooca three d-ga ah kadibna inay bilaabaan inay turjumaan markaasna inay bilaabaan qoditaan qoditaanku mar haddii afka ceelka la helo waxay qaadataa wax ka yar sagaashan casho mar haddii sagaashan cashuuradooda la qado oo saamalka lagu qanco oo reserveka la ogaado intuu la egyahayna waxaa loo gudbaayaa keliya marka waa in la la balangaray ama la qorsheeyaa sidii loogu xiri lahaa ama floating production wax loo yaqaano oo markab oo kala ama rigid platform oo ah platform badda salkeeda ku qotoma oo toosan oo la dhisayo marka anagu waxaan doorbidnay teknolojiyadda cusub oo ah in pilot system la sameeyo oo oo la keeno waxa floating systemka la yiraahdo oo markiiba la bilaabo in la dhoofiyo bacdama anaga aanaan aanaan lahayn refining refineries iyo wax lamida iyo sifayn aanan lahayn inaan ayriinka ku dhoofino shidaalka marka rajadaan qabno waxay tahay muddo afar ilaa lix sano gudahooda inaan noqon doono dal shidaal dhoofiya haddii ilaahay
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.